الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما باب ما جاء في سهم الصفي sahmiga ama qaybta uu nebigu ka doortay khaniimada ayaa halkana la xusi doonaa inuu xaqu leeyahay wax ka mida khaniimada inuu kala baxo oo ama cid uu siiyo ama isagu qaato maadaamuu iyo aabbihii iyo hoggaamiyihii ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sida badanna wax naftiisa uu ku gaar yeelayaa waa yaraa can caaishata qaalat waxay tidhi kaanat safiyatu min asafiy safiye safigay ka mid ahayd waa mustaxsanaadka badiicigaabay ka mid tahay ama fii cilmi lbalaaqa ereyada quruxda hadalka u keena ee isku toosan safiya bintu xuyay gabadha la odhan jiray waxa ay ka mid ahayd oo qoladii khaybar addoommihii laga qabtayah waxay ka mid ahayd waxyaabuhuu nebigu ka doortay khaniimada riwaayanka qaarkood fii cilmi taarikh waxay tilmaamayaan kaanat tusamaa saabiqa zaynab fasamaaha arasuulu safiya liistikhraajiha min asafiy zaynab baa la odhan jiray maadaam safigii wixii uu ka doortay nebigu khaniimada laga soo saaray iyadiina safiyaa loo bixiyey safiga maadaamay ka mid ahayd safiyaa loo bixiyo halka uu magacu ka raacay waa halkaa waxyaab waxay ka mid ahayd markii dadkii madaxda ka soo jeeday bay ka mid ahayd awlaadu ru'asaa nimankii meesha deganaa madaxdooda kuwii ay dhaleen iyo kuwii ay qabeen ayay ka mid ahayd markaa qisadeedu sidaa ay ku timid iyo siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabigii qorigiisa markii ay asxaabigii kolkii hore uu siiyey siduu uga soo celiyey waynu arki can anas ibni maliki qaala wuxuu uhi qadimnaa khaybar meesha khaybar la ydhaah baynu gal ayaanu gallay oo aynu hore usoo tilmaannay xaruntii iyo qalcaddii yuhuudda ay lahayd inay ahayd madiine waqooyiga ay ahayd xoogaa boqol iyo siyaado boqol iyo konton kilomitir ugu dhowaan taqriiban markii ay noqdeen kuwo fadqalaba iyo fitnadu ay ku badantayna nebigu waa gacan saaray qisadeeda iyo sida loo furay iyo kollay khasawaadkay macaan ku tahay marar badanna waynu soo tilmaannay falamaa fataxa allaahu tacaala alxes markuu ilaahay qalcaddaa u xoreeyey nebiga dukira lahu waxaa loo sheegay jamaalu safiyata binti xoyay gabadhaa quruxdeeda inay qurux leedahay baa loo sheegay waqad qutila zawjuhaa ninkeediina waa la dilay wa kaanat caruusan aroos bay wakhtiga ahayd faistafaaha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu linafsihi naftiisu u doortay fakharaja bihaa waa soo saaray xataa balagnaa fakharaja bihaa wuu la baxay oo waa raacday xataa balagnaa jeer aanu gaadhnay sudda sahbaa meesha la idhaahdo xallad way xalaalowday oo hal dhiig bay hesho oo istibraagii bay heshay oo markaa xaalaannimadii bay ka baxday fa banaa bihaa wuu dhistay macnaheedu wuu la aqalgalay wey marka sida uu naftiisa ugu gooni yeelayna inuu ummadda kala badbaadinayay ayaa axaadiidtan soo socota aad ka arki waxaa halkaa ka muuqdoo kale in qofka dumar ahee addoonta ah aan loo galmoon karaynin jeeroo istibraal la sameeyo gabadha xor tahay cidday leedahay ciddu inay saddex jeer dhiig hesho tan addoonta ahayna istibraalay leedahay in riximkeeda in ilmo uu ku jiro iyo in kale la kala hubiyo hal caado la sugo markaa sidaasaa wakhtigeeda u kooban yahay can anas ibni maalikin qaala wuxuu uhi saarat safiyatu gabadhaasi waxay u noqotay u ahaatoo yeeshay lidixyata alkalb saxaabiga magacaa la ydhaah uma saarat lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam kadibna nebigay ku dambaysay saxaabiganay kolkii hore ku horraysay nebigu wuu ka wareejiyeyo cid kaluu siiyo isagaa markaa ay ku soo wareegtay cilladana xagga dambeaynu ku arka can anasin qaala wuxuu uhi waqaca fii sahmi dixyata ninkaa la yidhaahdo qorigiisa waxa ku dhacday oo qayb uu ku helay jaariyatun jamiila gabadh qurux badan faishtaradahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa wuxuu kaga soo iibsaday bisabcati ar-us toddoba madax toddobada addoon qaadoo iska soo wareeji buuhi uma dafacahaa nebigu wuxuu u dhiibay ilaa ummi sulayl gabadha magacaa la ydhaha ummi ummi sulaym mise ya halkan wuu yaro khaldo dee sulayl buu yihi wax sulayl la ydhahaa ma jire ilaa ummi sulaym waa anas hooyadii buu u dhiibay tasnacuhaa iyada oo hagaajinaysa wa tuhayi-uhaa oo diyaarinaysa aroosi koofeerun bay u baahan tahay kolba iluu leeyahaybe macnaha qurxinun baynu uga jeednaaye si xalaala loo qurxiyo marka si ay nebiga ugu soo diyaarisuu yihi balqabo wa axsabuhu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi watactadu fii beytiha gurigeeda umuslaym waxaa ku ciddo tirsanaysa safiyatu bintu xuyay gabadhani gurigeeday ku ciddo tirsanaysaa ciddaduna waa iska majaazuune gabadha xortaaba ciddo la idhaahdaaye tan waa istibraa oo hal hal caadaynta helayso xagga dambe waxaynu ku arki doonaa sababtuu nebigu ninkan uga wareejiya waxay ahayd asxaabtii baa ka soo cawday gabadhani ma nin madaxa baa dhalay nin madaxa baa qabi jiray usraddaasay ka soo jeedaa dhegtaasay leedahay dee ninkan maxaad ku siisay ma sidaasaa waaba la isku qabsadayba qaar kalaaba ka daba tegoo ka murmay riwaayadana inuu qori ku helay bay tilmaamaysaa riwaayo kalena waxay sheegaysaa inuu nebigu marka hore siiyey oo isagu gaar u sii intuu addooni waxaan doonayaa buui qof addoonahoo ii shaqaysa ama saasoo kale nebigu u gartayoo bal wuxuu ihi kala bax waaye mid isna tii ugu dhegroonayd buu dhab soo siiyey markaa labadaasuu isku daray iyadoo kolkii hore loo fasaxay iyo doorasho uu sameeyey iyo qodobka saddexaadoo ka dabatag asxaabtii ay ku hinaaseen oo ay ka daba tegeen marka si aad quluubta dadka u ilaali weliba cabashada xagga dambe inoogu iman doontaa waxay idhaahdeen haddii cid uun loo daynayo adaanu ku ogolay laakiin ninkaa uma ogolay waaye iska soo wareejiya buui markaa marka inaanu isagu danaysanayno dadka uu kala badbaadinayno halkaa ka arkayno laakiin qowluhu waaxsabuhu fiihi nadaru liannahu banaa biha fii sadi sahba can anasin qaala wuxuu uhi jumica asabyu waxaa la soo ururiyey addoommihii yuhuudda laga qabtay dagaalkii khaybar yacni bikhaybar meesha khaybar fa jaءa dixyatu ninkaasaa yimi asxaabiga nin qurux badan buu ahaa malakuljibriil baa isu soo egeysiin jiray markuu nebi moxamed u imanaya calayhi الsalaatu wasalaam faqaala yaa rasuula اllah acطinii jaariyata min asabi marka qorigiisay ku dhacdayda inuu nebigu siiyuun baad halkan ka arkaysaayo dee siintaasun baa qori lagu sheegay mooyaane nebigaa siiyey qaala markaa nebigu waxau ihi idhab fakud jaariya bal orodoo addoommuhu waa kuwana mid kala baxa faakhada safiyata binta xoyay gabadhii ugu dheerkroonayd unbu isaguna soo qabto magacaa la odhanayo fa jaaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nin asxaabta ka mida nebiga u yimi faqaala yaa nebiy allah wuxuu nebi allow acطayta dixyata dixyo waxa aad siisay qaala yacquubu baa waxa uu yidhi safiyata binta xuyay gabadhaasaad siisay ninkan la yidhaahdo dixye safiyata sayidata quray quraydata waannadiir sayidata qurayda waannadiir reer banu nadiir iyo reer banu quraydaba dee ninkii madaxda ahaa baa dhalay madaxda yuhuudda u ahaa uma tafaqaa labada sheekh waxay isla waafaqeen maa tasluxu ilaa laka adiga mooyaane cid kale tani kuma habboona tii dixya kaxaysan laa maaha qaala markaa nebigu waxau uhi udcuuhu bihaa bal inanka u yeedha ilan muu odhan inta koobaad qabse eh iyo ka xule eh midunbuu ihi kaxayso falamaa nadara ilayha annabiyu sala allahu calayhi wasalam markuu nebiga iyagii iyadii eegay qaala lahu waxa uu ku yihi khud waxaad qaadataa jaariyatan addoon min asabyi ka mida hayraha aan iyada ahayn wa ina annabiya sala allahu calayhi wasalam actaqahaa wuu xoreeyey wa tasawajahaa markaasu guursaday markaa faa'iidada ku jirtaa waxa weeye kow inuu asxaabta ku kala badbaadiyey laba gabadhani maadaamay dad madaxa ka soo jeeday wuxuu nebigu doonay inaanay asxaabtu addoonsanina isagu u xoreeyo xurmeeyuu guursado la xidhiido qoladan kadibna sidaa dadkoodii ay ku soo islaamaan ficlan sidii baana dhacday oo marka intaa uu nebigu sameeyey ehelkeediibaa qaybna la xoreeyey qaybina soo islaamtay waxweyn baa ka yimi meesha can yaziid bni cabdilaahi qaala kunnaa waxaanu ahayn buuhi bilmirbad meesha mirbad la idhaah waa meel magaceed boos magacii wey madiine meel ku dhowo saddex kilomitir u jirta waa la odhan jiray meel basre ku dhow oo ciraaq ku taallana mirbadka waa la odhan jiro fardaa lagu tartansiiyo ama fagaare dadku isugu faanaan oo lagu gabyo ahaan jirta ta iminka loo jeedaa waa taa ciraaq fa jaa-a rajulu nin baa yimi ashcatu ra'si madaxiisu uu basaasan yahay oo bulbul leh timihiisu aanay faydhneen biyadihi gacanta wuxuu ku sitaa qidcatu adiimin axmar waslad cas ama guduudan oo maqaar ah macnaa harag yaroo guduudan cas buu gacanta ku sitaa oo sida masallaha u egiyo idin leedar yaroo cas faqulnaa waxaanu kaannaka min ahli lbaadiya warniya waxaad u egtay qoladii reer miyiga fa qaala nacam dee miyigaan ka yimi buuli qulnaa waxaanu idhi naawilnaa bal noo yaro dhiid haadihi alqidcata aladiim maqaarkan aad gacanta ku hayso iyo haraggan allatii fii yadig fa naawalanaahaa markaasuu noo dhiibay fa qara'naahaa waanu akhrinay warqad bay ahayd fa idaa fiiha waxa ku yaalla min muxamedi rasuuli illaah ilaa buna ilaa bani zuhayr bni uqaysh qolada magacaa la yidhaahdana way ku socotaa rasuulki ilaahayna way ka socotaa innakum idinku dadyahow in shahidtum haddii waa qolo qabiiladoodiiba markaa warqad u diraya rasuulku qoladaasuu warqad u diraya innakum in shahidtum haddaa qirtaan dadyahow an laa ilaaha ila allah wa anna muxammedan rasuulu ullah haddaad towxiidka qirtaan wa aqamtumu asalaata wa aataytumu azakaa salaadana oogtaan sakadana bixisaan wa addaytumu alkhumusa min almaqnam qaniimada aa cadowga ka heshaan lee muslim dagaalamayaa tihiina aa khumuskeeda bixisaan wa sahma annabiyi asafiy iyo qoriga nebiga ee safiga la idhaah oo hadduu nebigu qayb uga baahdana u qorshaysaan antum idinku aaminuuna magan baa tihiin biamaani illaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulka magantoodii ayaa tihiin waa la idin badbaadinayaa faqulnaa waxaanu ku nidhi ninkii markaanu warqaddii intaa ka akhrinay man kataba laka haada alkitaab warqaddan yaa kuu qoray oo risaaladda kitaab baa la yidhaahdaa warqad risaalada iyo kitaabba waa la yidhahda warqadda qaala wuxuu uhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waa qoraalkii nebiga taariikhiya oo aan hayo dhaxalgala maxalu shaahidka halkan uu keenayna waxa weeye sidaa horeba aynu ku soo aragnay safigii baa ku jira waxyaabaha dadkaa lagu leeyay waxaa ka mida khaniimadii waxaa lagu leeyahay khumuskii waxaa lagu leeyahay safigii oo ah wuxuu nebigu ka doortay calayhi salaatu wasalaam xaqna u leeyay ilaahay arrimaha qorsheynaya u ogolaaday marka ninkan inuu asxaabi ahaa buu xadiidku ku caddeeyey oo maaragtay nin caana buu ahaa namir baa la odhan jiray shabeel ayaa magaciisu ahaa nin deeksiyana wuu ahaa gabayaam khadramana wuu ahaa kaana mucamaran cimrigiisuna aad buu dheeraa ilaa laba boqol oo sano inuu jiray ayaa taariikh yahanadu ay xusaan marka ninkaasu ha berigii dambena baadiyaha ciraaq ku dambeeyey maxalu shahiidkuna waa intaa baabun kayfa kaana ikhraaju lyahuudi min almadiina sidee buu ahaa ka saaridii madiine laga saaray nimanka yahuudda ah oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma dulmiin laakiin markii u horreeyey ee uu madiine yimid ummaddii halkaa islaamku ugu baaqay dadkii carbeed way islaameen ee reer ansaareed laakiin yahuuddii halkaa joogay way diideen marka sida qur-aankuba uu xusayo wuxuu u bandhigay inay heshiis la galaan oo iyagana la nabadgeliyo iyaguna muslimka ay nabadgeliyaan iskaashina la yeesho oo magaha iyo qaadhaanka iyo difaaca madiine iyo waxyaabaha laga wada qayb galo qoraal baa la sameeyey la wada diyaariyey sida macruufka ah marar badan ayay way kala dembeeyeen qabaa'ilkii yahuudda ee meesha deganaayo kol boqolaa ballankii jebisay reer bani qaynuqaac baa horreeye waxaa ku xigay qolada la yidhaha reer banu nadiir waxaa ku xigay qoladaa kale iyaguna reer bani qurayda qoladii khaybar intoo dham qolo waliba marka ay fursad arkaan nebiga l ay isleeyihiin waa lagu waxayaalaynayaa gaaladu maanta ka adkaanaysa unbay ku biirayeen gaari ku dhacda macnaha wax ballan le maaha laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dilla qaraabo iyo ballantooda ma laha sidaa daraaddeed suuratu alaxzaab qayb ka midaba ishaaraysa suuratu alxashr iyaduna qayb bay xusaysa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaynu qisadan ku arkayno waxa uu ka kaxeeyey maadaamay dhib badan yihiin oo aan la aamini karaynin madiinuu ka dareeriyey awala alxashr dareerintii hore huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min ahli lkitaabi min diyaarihim waa ilaahii gaaladii ahlukitaabka ahayd guryahooda ka kaxeeyey liwali alxashr kaxayntii iyo dareerintii u horraysay kaxayntii labaadna waxaa sameeyey cumaru bnu lkhadaab oo isaguna intii ku hadhay halka ah madiine eeriyadeeda iyo jasiirat alcarabba isagaa ka eriyay marka awalu lxashri kaasuu ahaa nebigu sameeyey aakhiru lxashrina kan cumar sameeyey buu ahaa radia allahu canhu marka qisadaasi baa laga warramayaa maalkoodii siduu ku sugmay oo maxalushahiidka halkan xoolihii laga helay iyo sababta lagu helay iyo meesha laga helay iyo qaybtuu nebigu saaray calayhi salaatu wasalaam taariikhdaasi ayaa halkan lagugu xusayaao ila waa kharaaj dhulka maalkii ka soo baxayey iyo xoolihii laga helay can kacbi bni malik asxaabigaas waxaa laga warinayaa wa kaana axadda halaaa saddexdii buu ka mid ahaa kacab aladiina tiiba calayhim laga towbad aqbalay wa cala halaaثati aladiina khullifuu suuratu tawba ilaahay uu ku xusay intay gef ku dhaceen ay dagaalkii tabuug ka hadheen ayaa xoogaa la yar ciqaabay ama la yar ganaaxay muddo cunaqabatayn la xidhiidha xagga hadalka iyo dumarka ayaa lagu sameeyey markii dambena ilaahay uu ka toobad aqbalay wa kaana kacbu bnu ashraf ninka la yidhaahdaa wuxuu ahaa yahju nabiya sala allahu calayhi wasalam nin gaaladii yahuudeed ka mida buu ahaayo nebi maxamed buu caayi jiro raggii ballanta jabiyey buu ka mid ahaa dumar fanaaniinahoo heese iyo gabayaa iyo waxaasuu soo dhiibi jiray gabaygoo nebigu caayi jiray wa yuxaridu calayhi kufaara quraysh gaaladii qurayshna wuu ku taxriirin jiray taxriirku waxa weeye kicin iyo abaabul halkaasuu uga gacan haadin jiray oo itaal ma haya ee soo yaac oo waa idin garab qabanayna waxaasuu akriyi jiray wa kaana nabiyu madiinaanu jooga agteeda wa kaana nebiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa xiina qadiima almadiinata kolkuu nebi maxamed madiine hijrada ku yimi wa ahluhaa akhlaad ehelka madiinana akhlaad bay ahaayeen madiine dadka degane akhlaad akhlaaddu waa dad isku jira oo wada oolinahoo wada yaalla oo gaaladii islaamkii yuhuuddii carabtii nasaaradii waxaasaa wada yaalla minhum siday u wada yaalleen waa caynka minhum lmuslimuun reer madiine muslimiin baa ka mid ahaa wاlmushrikuuna gaalaa ka mid ahaa yacbuduuna alawthaan oo carabtii markaa sanamka sanamyaasha caabudi jiray walyahuud baa ka mid ahaa qayb kaloo kristanna ka mid ba ahaa wa kaanuu yahuuddu waxaan yu'duuna الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam waasxaabah nebi maxamed iyo asxaabtiisa qowlkana way ku dhibi jireen ficilkana way ku dhibi jireen mu'aamaradooduna way badnayd xataa ganacsigana way ku dhibi jireen oo biyaha iyo beeraha iyo meeshii ay haystaan oo dhan dadka way ku ciqaabi jireen inkaar qabayaan fa amara allahu caza wajalla nebiya ilaahay nebigiisii wuxuu faray markuu madiine yimi bisabri waalcaf inuu iska cafiyo iskana sabro oo intuu ilaahay faraj keenayo ummaddana awood u kordhayso loo kaadiyo fa fiihim anzala allah nimankaa dhibka badan buu ilaahay ku soo dejiyey aayaddan uu yidhi walatasmacunna waxa idinka maqli buu ilahay yidhi min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum kuwii kitaabka hortiin la siiyey oo yuhuudda ah wa min aladiina ashrakuu iyo kuwa mushrikiinta ee meesha deganba adan kaiira waxaa idinka maqlay dhib badan oo xagga qowlka ah markaa dhibkaha la yskaga samro inta ilaahay faraj keenayo falamaa abaa markuu diiday kacbu bnu lashraf ninka la yidhaahdo an yanzica inuu ka hadho yanzica bimacnaa yatruka wayartadica inuu iska daayo markuu diiday can ada nabiy sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed dhibkiisuu diiday kaasay ku leeyihiin falastiin dhibka had ka daayay carab iyo muslim nebigii ilaahay uu waxyoonayuu malaa'igta ku saacidaya ay garab gelaysa ayaa heshiiskiisii uu kaga baxay oo intaa ummadda cidhbaha goynaya marka caaday u tahay cunsurkaa caalamka jooga yuhuudda ah inaanay lahayn qowl lagu talageli karo dhibkoodana laga aamin noqon karin markuu diiday amara الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu faray sacdabnu sacda bna mucaad asxaabigii sacda bnu mucaad la odhan jira salaadiinta ansaarta ka mid ahaa an yabcaثa inuu diro rahdan yaqtuluuna koox dila koox ninkaas soo ikhtiyaalo afduub ku soo dila diyaari buuhi suldaanow fabacaثa wuxuu diray muxameda bna maslama ninkii geesiga ah ee jaanta fududaa ee magacaa la odhan jiray asxaabigahaabuu diray wadakara wuxuu sheegay markaa saxaabigu xadiidka warinaya qisata qatlihi sidii uu u dilay taana waynu soo marnay iyadoo dheeroo waa ka soo boganay habkii uu sameeyey iyo qorshihii iyo siduu ninkaa uga takhallusay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu yidhi war man likacb ibn ashraf war ninka ayaa iga qabanaya oo maxamed ibnu maslame soo baxay uhi anaa u baxaya waana kii lahaa ii ogolow inaan wax kaa sheego si aan shabakadda ugu dhigi karo riwaayo kale waxay tilmaamaysaa inuu moxamed toos ula hadlay nebigu yihi moxamedow ninkaa madu bixi markaa saddexdaba waxaa lagu jamcinayaa bay leeyihin shuraaxdu ma kala foge markii hore codsigaasuu qadimo ninka ayaa soo dilayabu moxamed baa jawaabo yidhi aniga kolkaasuu nebigu ku yidhi bal haddaba suldaankaagana la kaasho sacado isaguna ha kula qorsheeya raggii uu ku raacin lahaa markaa ilaa afar nin oo kaleu raaciyeyoo kamaandowsi rasuulkaa sala allahu calayhi wasalam markaa maxamedna shan buu ku ahaa hogaamiyey buu ahaa taasina wuxuunay tilmaamaysaa cidda laga fadhihi waayo cadowga arrin caalamiya weeyo ummadahoo dham iska yaqaanaan in lasoo aamusiiyo qolana xaqunbay ku dilaan qolana baatil falamaa qataluuhu markii ay ninkaa dileen asxaabtu fazacat ilyahuudu waalmushrikuun gaaladii meesha joogta argagaxday fazcu waa argagax yahuuddiina way cabsadeen madiina mushrikiintiina way cabsadeen ilaa gaal waa isku qolo weligii gaalku faraaraahisu yeelo kanaa dabcaabudahoo kanaa wahaniyahoo kanaa qarbiyaho kanaa sharqiyahoo waa niman ilma adeerahoo isfeeraarinaya maalintay muslim noqoto waa isku qali isku qolo keliya diyaaradaha ruushka hadda waxay wada duqaynayaan iyo maraykanku iyagoo hawada iska arkaya muslimiinta suuriya ee weliba sunniga ah ayaa heshiis lagu yah kuwaasunbaa inoogu daranay shiicadu waa sahalo waynu waxun baynu ku heshiine inaga maaruqa markaasaa la leeyahay kuwa irhaabkaa iyo kuwa gacanta fud iyo kuwan ka daa wax heshiis lagu yah diyaaradii baa ayaa wada duqaynaya bariga iyo galbeedka oo muslimiintii baa laxaaqaya casrigan aynu joogno meel walba oo caynka marka yuhuuddi iyo mushrikiintii oon iskuba qolo ahaynoo cadow isu ahaa qolana kitaab sheeganayeen qolana bilaa kitaab ahaayeen argagaxa way ka midhaysnaayeen iyo awooddu islaamku helay faqadawuu cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam labadii qoloba nebigay ku kallaheen subaxdii bay nebiga kusoo kallaheen fa qaaluu waxay idhahaan uriqa saaxibuna saaxiibka iyagii ka cab eeg labada qoloba la saaxiib ninkani waa lagu guuro galay xalay xalayto dee ninkii odayga ahaa baa la dilay faqutila waa la dilay fadakara maxaa loo dilayaa wey ninkaa ha ku caayee oo muslimkii adigaba ha idin dhibeen maxaa loo dilayaa wey doodooda fadakara lahu nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu sheegay aladii kaana yaquul wuxuu sheegi jiray caydiisii iyo aflagaadadiisii iyo dacayadiisii taasina waa mubarir macnaha shayga sabab dilkiisu inuu sabab lahaa buu nebigu u sheegay mujaamale iyo mudahano ma samaynayo nebigu calaa xisaabi iddiin waalmuslimiin laakiin wuxuu leeyahay ninkaasi wax lagu dilaabuu mutaystay ummadda islaamkana saasuu caayay wadacaahum nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ugu yeedhay kuwii meesha marayay ilaa an yaktuba inuu qoro baynahu wa baynahum isaga iyo iyaga dhexdooda kitaaban warqad in heshiis la kala qorto yantahuuna ay ku hakadaan ilaa maa fiihi waxa ku jira qoraal baynu samaysanaynaa heshiis baynu isku ogaanaynaa kii hore waa buray qoraalkaasoo idin joojiya qodobo idin joojiyaynu kala qoranaynaa fakataba nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu qoray baynahu wa baynahum isaga iyo gaalada dhexdoodii wa bayna almuslimiina caamatan iyo guud ahaanba muslimiinta dhexdooda saxiifa heshiis buu qoray heshiis qodobaysan oo hadhowto la daliishan karayo cidda qalad buu ka yimi nebigii asxaabtana kama iman jirine mushrikiinta iyo gaaladaa kale ahlu kitaabku ka iman jiri taasina wuxuunay tilmaamaysaa uun dadka la dagaalamaya ama cadowga ah inuu jiro silmi iyo xarbi labadaba oo muslimiintu labadaba way geeyaan in la heshiiyo heshiiskaa tixgeliyaa iyo in la dagaalamo ay wax iska dhiciyaan yacyocoodka iyo jacburka laakiin lama ogolaa waxaan dhannaba ahayn marka halkaa waxaad ka aragtay sababta lagaga saaray yuhuud waxay ahaayeen dhibaatooyinkaa ay geysanayeen can abi hurayrata annahu qaala wuxuu yidhi baynaa naxnu fi lmasjid annagoo masaajidka ku jirna wakti id kharaja ilaynaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguu nagu soo baxay faqaala markaa nebigu waxa uu yidhi indaliquu ilaa yahuud nimanka yuhuudda la idhaahdo bal inoo geeya yuhuuddii baynu xaggooda u kacaynaa fakharajnaa macahu waanu raacnay xataa ji'naahum ilaa aan u tagnay faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu u istaagayoo yuhuudda markuu u tegey fanaadaahum wuu u dhawaaqay yuhuuddii madiine ag joogay fa qaala wuxu uhi yaa macshara yahuud reer yahuudeedow aslimuu taslamuu islaamo waydin nabadgeli faqaaluu waxay dhaheen qad ballaqta yaa abalqaasim abulqaasimow risaaladdii gaadhsiisaye halkaa kaga hadh waxba hana sii riixine macnaha xujadii annaga waad nagu oogto waad naga gar joogtaaye dee halkaa ku dah faqaala lahum rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu haddana wuxuu yidhi aslimuu taslamuu waraa nabadgasheenoo dilka nabadgasheene islaama faqaaluu waxay dhaheen qad ballaqta yaa abalqaasim qaasim aabbihiiyow risaaladii waa kaaga markhaati kacnay ilaahay uu kuuhi yaa ayuha arasuul balliq maa unzila ilayka min rabbik amarkii lagu siiye waad gudatay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi daalika uriidu kaasaan doonayaaba waxaan doonayaa waa inaan dadka risaaladda gaadhsiiyo waxaan doonayaa waa inaa iga markhaati kacdaa oo lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul buu ilaahay rususha waxaa loo soo diray si aan dadku cudurdaar ilaahay uga helin oo aanay odhanin nalooma soo dirin rasuul taasi waa midh badbaadada ummaddana waa loogu talagalay inay dadku badbaadaan in laga loo xujada lagu ogona waa loogu talagalay inaan xujada idinku ogo in markhaati kacdaan waaba taan doonaya buu uma qaalahaa athaalithata markii saddexaad buu u bandhiguu yihi aa nabadgasheena islaama waaya uma qaalahaa kelmaddii buu ihi athaalithata markii saddexaad qaala wuxu uhi iclamuu waxaa ogaataan annama alardu lilaahi wa rasuulih dhulka inuu leeyahay ilaahay rasuulkiisu dhulka ilaahay rasuulkiisaa iska leh waa run ilaahay baa leh ina alarda lilaah yuuriuhaa man yashaau min cibaadi dhulka ilaahay baa le cidduu dhaxalsiinayona waa cidduu doono addoomihiisa wa rusushiisa wa innii uriidu go-aankii baa marka kol haddii diidmadii ay caddaysteen go-aankii maxkamadda u sarraysa muslimkaa soo baxay wa innii uriidu anigu waxaan doonayaa buuhi an ujliyakum min haadihi alard dhulkan ilaahay uu leeyahy rasuulkiisuna wakiilka ugaya inaan ijlaa idinkaga sameeyo inaan idinka mastaafuriyoon shadaafta idin laabo go-aankii baa sii socda faman wajada minkum ka idinka mida ee jecel erayga wajada macnayaal badan buu yeeshaa wajada wuu nacay wajada wuu jeclaaday wajada wuu cadhooday wajada wuu helay markaa wajada oo bimacnaa jacayla wey faman axaba minkum bimaalihi shay-an qofka xoolihiisa xiisaynaya wax ka mid a falyabichu ha iska iibiyo bukhaari wuxuu u baabaystay in qofku isagoo mukraha uu wax iibin karo baabu bayci lmukrah waayo amar buu nebigu siiye wuxuu ihi xoolihiina intaa jeceshiin iibiyayana waxay doonayeen ba iibiye markaad si kolka loo eego waa mukrah si kolka loo eegana waa mukhtaar isagaa doorta wailaa haddii aydaan iibinin faclamuu ogaada annama alardu lilaahi warasuuli ilaahay rasuulkiisaa dhulkalo waa laydinkala wareegayaa marka sidaasay wixii ay iidinayna ku iibiyeen waxay qaadanayeenna ku qaateen wixii kalena waa lagala wareegay baabu khabari nadiir qoladii reer banu nadiir iyagana warkoodii ee madiine deganaa jaarkeed ahaa halkaasay iyaguna ku haysteen beero iyo bangalooyin iyo biyo aada u fara badan iyo barwaaqo lacagi ka mid ayay ku haysteen oo isugu qoofallaa ee dadka ka iibin jireen kuna cooqabatayn jireen mid ay waxamaahiyaan iyo mid ay ku addoonsadaanba iyaguna bal qisadoodu sidaa ay ahayd baynu arki can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam waxaa laga warinayaa nin asxaabtii nebiga ka mid ah haddii la magacaabi waayo asxaabiga dhib ma laha oo kulluhum cuduul dhammaantood waa wada caadiliin anna kufaara quraysh gaaladii quraysh ee maka deganaa katabuu waraaq bay usoo qoreen ila bni ubay ninkii cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul la odhanayay suuratu nuur ilahay uu ku ishaaray waladii tawallaa kibra kibra ifkiga kii dembiga u weyn qaatay waman kaana macahu waman kaana yacbudu macahu lawthaan iyo isaga kuwii la caabudaya sanamka ayay waraaq usoo qoreen oo min alawsi waalkhasraj aws iyo khasraj aws iyo khasraj ansaarta madiinaha ka koobnaa marka qayb baa isaga la socday afkana ka shahaadanayo o islaam ka sheeganaya hoostana sanam caabudkii ka ah oo gaalada quraysheed la isku xidhan yahay waa ilka abeeso hoosta ka xidhiidhsan bay ahaayeen waraaq bay usoo qoreen warasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yowma-idin bilmadiina maalintaa ay waraaqda soo qolayeen rasuulkuna madiine ayuu deganaa qabla waqcati bedr dagaalkii beder ka hor bahe dhacdadii beder ka hor macnaa sanadii labaad ka hor inakum aaweytum saaxibana waraaqda waxay kusoo qoreen reer maka innakum aawaytum saaxibana idinku waxaa soo dhowayseenoo dejiseen saaxiibkayo saaxiibka waa qofka si un xidhiidh a u leedihiin ama cola ahaateen ama heshiis war nin annaga naga yimi oo maka aanu ka soo erinay ayaa idinku hoosta gashateen wa innaa nuqsimu billaah ilaahay baanu ku dhaaranayna lanuqaatilannahu waanu la dagaalami dhaar waxaanu idinku marnay ma daynayna waa daba soconnaa lanu haa cafwan lanuqaatilannahu haa waanu la dagaalamaynaa haa latuqaatilunnahu latuqaatilannahu latuqaatilunna bidami laam baa saxa bay la tahy soo laamku ma dumaysta a macnaha wowdii baa go-an iyo nuun nuunu tawkiidka daraaddii laakiin aniga u fadxiyey waa qaladun wa innaa anagu nuqsimu billaah ilaahay baan ku dhaareen latuqaatilunna waa idinla dagaalami oo aydinla dagaalami aw latukhrijunna ama way idin mastaafurin oo aydinka eryin madiina aw amase lanasiiranna ilaykum waanu idiin soo socon doonaa biajmacinaa dhammaantayo waanu soo ruqaansan ama waanu idinku hinjin ama kaasa idin iska dhex qaban ba idhaah waa intaasun gaalkuoo imaa macii aw diddi ama anaad ila soconaysaa ama waan kaa hor jeedaa maa fixiyaadi wax dhexdhexaad la yidhaahda ma ogoli weeye ama ila shaqee ama waan kugu maqanahay waxaa la yidhaha xorriya ma jirto iyo xoriyat lfikri iyo xoriyat lmawaaqif gaalku waa noocaa gaaladii baa gaaladii usoo hanjabtay ninkaasay idin dili ama way idin eryi ama way idin dul taaganay xataa naqtula jeeroonu dilo muqaatilatakum intiina dagaalamaysa wanastabiixa aanu xalaashanno nisaa'akum dumarkiina idinkana waanu idin dila oryahana waanu idinka qaadi isagana waa jiidhi hanjabaadii halkaasay maraysa falamaa balaqa daalika arrintaasi markay soo gaadhay warkaasi cabdallaahi ibna ubay waman kaana macahu min cabadati alawthaan ninkii munaafiq ahaa ibnu saluul iyo sanam caabudkii la joogay markii qoraalkii reer quraysheed soo gaadhay iyo hanjabaadaasi ijtamacuu liqitaali الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waxay isku urursadeen inay nebi maxamed la dagaalamaan oo iyagii dhex jooga cidday la dagaalamayaanna waa iyo waa dum waa caruurtoodii iyo reerahoodii iyo walaalahood ila cidda nebiga la socotaa waa ciddaas wax dhiba nebigu uma geysanin gaalka halkaa uga u jooga ayay mabda-iyan maadaama isku waafaqsan yihin waxay yidhaaheen war dee nimanku waxay noogu hanjabayaan waa gare kollayba kuwan waynu ishayne dee aan isu raacno falamaa balaqa daalika annabiya sala allahu calayhi wasalama markuu arrinkii nebiga gaadhay ee la yidhi gaaladii halkaasaa kuwan usoo hanjabtay kuwanna waxay go-aansadeen inay kula dagaalamaan laqiyahum nebigu uu la kulmay munaafiqii iyo nacamlayaashiisii fa qaala markaasuu nebigu yidhi laqad balaqa wuu gaadhay waciidu quraysh hanjabaadii quraysheed minkum idinka almabaaliqa meel xeel dheer almabaaliq meel adag buu idinka gaadhay inay layr cas bayli ku soo shideen waan maqlay quraysh hanjabaadda idiin hanjabeen inay meel xun idinka gaadho baqateen maqale ayuu nebigu wuxuu warkii u idin meel adag buu idinka gaadhay maa kaana takiidukum qurayshi idinma dhibayso biakara wax ka badan mimaa turiiduuna waxaad doonaysaan an takiiduu bihi anfusakum inaad naftiina ku dhibtaan dhibka idinku isla doonaysaan kama badna ka quraysh idinla doonayso oo waa maxay ka iyagu isku dhibayaan turiiduuna waxaad doonaysaan munaafiqiintiiyey an tuqaatiluu inaad la dagaalantaan abnaa'akum wiilashiina wa ikhwaanakum iyo walaalihiin ilaa waxay go-aansadeen innagoo ka tala qaadanayna quraysh amarkooda aqbalayna aan la dagaalanna aws iyo khasraj inta nebi maxamed raacday iyagiina kuwan hadlayaana munaafiqiintiina waaba aws iyo khasraj markaa wuxuu idhi hadda nebigu si cajiib wax u tusoo caqligalahoo wuxuu idhi cabsida cadow shisheeye ka qabtaan hadda waxay idinkaga darantaa sokeeye ee dadkiina faragelinaysaane laynaysaan inamadiina iyo walaalihiin ilaa isagay la socdaa rasuulka sala allahu calayh wasalam mu odhanin asxaabtayde wuxuu idhi dagaalkaa madiine ka bilaabaysaane dadkiina la dagaalamaysaana wada degan tihiin ayuunbaa mar walba ka dhib badanaya kuwa idinku soo duulaya waxyeelada halkan idinka gaadhaysaa taa ka badan doonta weeye falamaa samicuu daalika min annabiyi sala allahu calayhi wasalam hanjabaaddaa markay nebiga ka maqleen tafaraquu way kala yaaceen ilaa waa kaa ilaahay tilmaamay yidhi laa ilaaha haaulaa'i walaa walaa ilaaha haaulaa'i xagganna ma aha xagganna ma aha inkaari ku dhacday haddana baqihii way baqdeen waxay yidhahan waryaale war waa saa uu sheegay dee raggaynu la dagaalamaynaa waa reer madiine oo tolkeena oo weliba dee miir qabo oo awood badan oo muslimiina marka waa ka liqi mayno arinaga daaya haddana fabalaqa daalika kufaara quraysh haddana kala firidhkoodii baa gaadhay qoladii reer quraysh fakatabat kufaaru quraysh quraysh gaaladoodiiba haddana soo qoray bacda waqcati badri markii dagaalkii beder dhacay ayaa haddana waraaq kale usoo qoreen ilalyahuud yahuuddii halkaasi ka soo hanjabaya quraysh yahuuddii reer madiine haddana markay munaafiqiintii waxba u hirgelin waayeen ayay waraaq usoo qoreen waxay leeyihin inakum idinku quraysh baa hadlaysa yahuudda madiiney la hadlaya kicin iyo abaabul bay ku samaynayaan si ay isu garab taagaan oo nebiga loola dagaalamo inakum idinku ahlu lxalqati waalxusuun aan maxaa idin haya baydhan kaan idinku dhacday inakum ahlu lxalqati waalxusuun idinku waxaad tihiin dadkii lahaa hubka iyo qalcadaha xalqadu waa hubka xusuuntuna waa qalcadaha waar hubkii qalcaddii la gelaya hubkii lagu tooganaya tiirada dheer waa haysaan wa inakum idinku latuqaatilunna saaxibanaa ninka aanu soo erinee moxamed wallaahina idinla dagaalami aw amase lanafcalanna waxaanu samayn doonaa kada wa kada waxaa iyo waxaa iyo waxaa waxyaabahay samaynayaanna qaarkood dee ay sheegaan oo kuwan soo socdayihiin waa hanjabaad walaa yaxuulu na dhex geli maayo baynana annaga wa bayna khadami nisaa'ikum iyo dumarkiina dahabkooda shay-un waxnama dhex gelayo wax noo dhaxaynayaa annaga iyo dumarkiina khadamkooda khadamku waa kan kuu sheego wahiya alkhalaakhil khalaakil khalaakilku waxa weeye shuuliyada lagu xidho qoobabka hoose ile qoobabkay ka xaragoon jireen carabtu oo halkan jinjimaha iyo aynu shuuliyada dumarkeenna ku xidhaan gacmaha iyo qoorta intaa way ka xidhan jireen qoobabka hoosena way ku xidhi jireen markaasaa kolka ay ciyaarayaan ay ciyaarta marayaan bay dhulka ku dhufan jireen cidhibta dhulka kolkaasay shalalax shalalax shalalax bay odhan jirtay marka taa macnaheedu waxa weeye inay arrinkeedu xeel dheeriyo wal hadday ilaa cagaha ka xaragoonayso ilaahay baa xagga hoosena dadka ka warhayo oo markaasaa wuxu uhi walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukfiina min ziinatihin walaa yadribna biarjulihinna dumarku cagahooda dhulkayay la dhicin liyuclama si loo ogaado maa yukfiina min ziinatihinna waxay qarinayaana quruxda ah quruxda cagaha hoose ku qarsanayaan yay kaga shalalax shalaxsiini markay soconayaan si ay dadka u soo jiitaan dhegahooda marka waxaa la yidhaahdaa qad tacshiqu اludunu qabla alcayn dhegtu waxaa laga yaabaa inay wax caashaqda isha ka hor oo soomaalidu may odhanin dhegtiiyo isha dhegtaa da-weyn bay idhaah ama dhegtaa dhegi meel dheer bay ku dhacdaa ilina meel dhow waxaasoo dhan ilaahay baa ka warhayo oo qur-aanka dadka kagala hadlay marka nimankani way hanjabeenoo waxay idhaahdeen wallaahi inaanu islaamihiinna intoonu idinkala wareegno mijinta qabsan doonno oonu qasab ku fuuli doonno halkaasi arrintu qasab baanu ku kufsan doonaa bay yidhahdeen oo addoommay noo noqon doonaan oo lugta ay ka xaragoonayaan baanu ku dhegi sawirkay bixiyeen bale walaa yaxuulu annaga na dhex geli maayo baynana annaga iyo nooma dhexeeyo iyo wa bayna khadami nisaa'ikum dumarkiina dahabka ay cagaha ku gashan yihiin shayn wax noo dhexaynaya ma jiro kaasaanu soo qaban doonaa halkaasaanu ku dhegi wahiya alkhalaakir yuhuuddii bay saa ugu hanjabeen iyagana quraysh falamaa balaqa kitaabuhum nnabiya sala allahu calayhi wasalam markii qoraalkoodii uu nebiga gaadhay oo dee qoladii u gaadhay qoraalkii yuhuuddii yuhuuddana wixii soo gaadhay rasuulku warkiis warkooda u haya mu ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam nin fooraro oo macluumaadkiisa uu hooseeyo oo wardoonkiisa iyo akhbaarta sida uu helaya iyo antoonooyinkiisu way dhaadheeraayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo arrimaha milatarigu waxaa muhiim u ah sirdoonka iyo in macluumaad dhaba la helo soomaalidu waa tay ka mahmaha inay yidhahdeen war la helyaaba tala la hel macluumaadka saxda ah oo la helo waxa wax badan buu kuu badbaadin karaa khasaare kugu dhici lahaa marka waxaynu taa ku xalilaynaa markuu uu lagu leeyahy falamaa balaqa kitaabuhum annabiy kitaabkii quraysheed qurayshi ay u soo qortay yuhuud ayuu koobigii nebigu hayaa oo si kastaba ha kaga hela iyagee ile muslimiinta halkan joogunbaa kuwana ku xidhan oo qaarkood isbahays berigii hore lahaayeenoo macluumaadka o dhan ka keenaya warkiibaabu helayba ajmacat way markii qoraalkaasi uu soo gaadhay nebigiiyo qoladii yuhuudeeda loo hanjabayba ajmacat waxay isku waafaqday banunadiir bilqadri ballanjabin nimankii reer banunadiire nebi maxamed la heshiiye madiine deganaa waxa ay isku waafaqeen ballantay nebiga la galeen inay ka baxaan kol haddii loo soo hanjabay isbahaysigaynu maanta arkayna gaalada muslimka dowladaha muslimka markay ku duulayaan ay isu bahaysanayaan luqadan unbaa lagu wada hadlaa luqadan qadiimkunbaa iminkana casri ah oo awoodaha kuwa sheegtay inay awoodo waawen yihiin dowladaha yarar way la hadlayaan waxay leeyihin ama masaalixdaada kala lumi ama waad ka qayb galaysaa isbahaysiga oo ciidan iyo diyaaradaad soo diraysa waayahay waayahay unbuu leeyahy qoladana kusoo biirtay dowladdanna waa isbahaysiga tanna cishaba idaacaddunbaad ka maqlaysa haddana qol heblaayaa isbahaysigii ku biiray waxa weeyaan ishaaraadkaa la siinayo bay ka mid fa arsaluu ilaa rasuulillaahi ballantii markay jabiyeen way isxariifiyeen oo nebigii baa cid loo diray fa arsaluu ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebigay cid u diray yahuuddii madiine deganaa ee ma magantii iyo martida ahaa waxay yidhahdeen ukhruj ilaynaa annaga noo soo saar fii talaatiina rajulan min asxaabik noo soo bax adigoo wata soddon asxaabtaada ka mid ah walyakhruj minaa halaaثuuna xabra annagana ha naga soo baxaan soddon caalim oo culimada yada ka mid a xabrigu waa caalimka yuhuuda ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah oo nimankay caabudi jireen waxay iska dhigayaan niman u socdo dood cilmiyeed iyo in diin lagu qanciyo si ay u islaamaan sawirka saasay u muujinayaan laakiin waxa ay ujeeddadoodu tahay toban nin oo hoosta ka hubaysanoo nebigiiyo intuu wato ku habsada oo nebiga halkaa ku dila waaya qisadaasina saasay u fashilantayoo ninbaa gabadh joogtay meeshooda ayaa war soo gaadhsiisay walaalkeed sida riwaayam kale tilmaamaya shuraaxda ayaa walaalkeed oo muslim ahaa oo colka nebiga ka mid ahaa ayaa ay warka soo gaadhsiisay nebiguna macluumaadkii buu sidii ku helay kolkaasuu diiday wixii ay doonayeen waxay yidhaahdeen xataa naltaqiya bimakaani ilmansaf meel inoo dhexaysa si aynu ugu kulanno fa yasmacuu minka bal waxbay kaa dhegaysan doonaan culimmada yadaa soddonkii fain sadaquuka wa aamanuu bika hadday kuu jiibiyaanay ku rumeeyaan sadaquuka hadday ku idhahdaan waa runtaa oo ay ku rumeeyaan aamanaa bika waanu kuu rumayn doonaa waanu ku rumaynaynaa hadday culimmada aada qanciso oo diin ahaan aad ku qanciso arrintii waa arrin fikriya waa arrin caqadiya waa arrin diina culimmada haddaad qanciso yidhaahdaan run buu sheegay rumeeya waa idin waa ku rumaynaynaaba murankabu waa dhammaanaya faqasa khabarahum warkoodiibuu raawigu sheegay warkuna waa intaa hoose eh aynu markaa guud marna eh ahayd mu'aamarada falamaa kaana alqad markii falamaa kaana alwaqtu alqad waktigii markuu aroorta gaadhay maantay warkan soo dirayna kolkii aroorta la gaadhay hadaa calayhim rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu kula kallahay bilkataa'ibi kooxo guutooyin guutooyin faxasarahum gaadh buu ka qabtay macnaha taladoodii muu qaadan go-aankoodii muu qaadanin waayo wuxuu ogaaday mu'aamarada ka dambaysa iyo shirqoolka ay wadaan ayuu ogaaday warkaasuu sir ku helay ballantii way jebiyeen soo baxbaabay maraysaaba arrintii soo bixidda waxay u socdaana waa ikhtiyaalka nebiga intiina macluumaadkii ku hel dee dagaal in la dagaalamo waxaa ka hor joogay ballankii iyo ballankiina kol hojay jebiyeen guutoodiisiibuu ku hinjiyeyo gaadh buu ka qabtay fa qaala lahum wuxuu idhi innakum idinku wallaahi laa ta'manuu cindii agtayda amni ku heli maysaan ilaa bicahdin ballan mooyaane tucaahiduunii calayhi aa ila gashaan ballanihii hore waa jebiseen ballan aa ila gashaanoo dambe mooyaane aynu hadda qorno mooye kii hore kole haddaa buriseen ay soo bax marayso amni ma jiro fa abow an yucd an yucduuhu cahda waxay diideen inay ballan siiyaan nebiga heshiis xabad joojinayna la galaan way diideen faqaatalahum yowmahum daalika maalintaasuu la dagaalamay faqaatalahum wuu la dagaalamay yowmahum daalik maalinta noocaasay ballankii horena jebiyeen ballankii dambena ku diideen rasuulka halkaa waxaa kaaga muuqday mar walba ghasawaadka rasuulku dulmi hinjin bay ahaayeen in dadka dulmiga laga hor qaado oo kaydka cadowga iyo shirqoolkiisa laga hor tago xarbulistibaaq kuwaa halkaasuu dhigayoo dagaal buu u qorsheeyo gaadh buu ku wareejiyey uma kadalqad aroortii ku xigtay wuxuu ku ku kallahay calaa bani quraydata qoladii reer bani qurayda oo iyaguna meel halkeeda degan madiine agteeda bilkataa'ib waa katiibooyinkii nebiga waa kooxihii rasuulka macnaha asxaabtii wa taraka bani nadiir qoladii reer banu nadiir markaa weerarkii kuma bilaabine gaadhkii unbuu ku wareejiyo kuwa kaloo haddana subaxii kale u tegay wa caahadahum wa dacaahum wuxuu ugu yeedhay ilaa an yucaahiduuhu inay heshiis la qortaan kolkuu kuwaa gaadh ku soo wareejiyey quraanjay ku quusaa ka dhacdo indhahoodoo shan iyo waxbay arkayaan kuwii kaloo haddana isdultaaga gaadh ku wareejiyey markaa wuxuu uhi ballan ma gelaysaan fa caahaduuhu ballan bay la qoreen nebiga waxay idhahaan haa dee heshiis buu la qoray markaa nabadgeliyo dee wixii uu ka koobnaa waa macruuf faاnsarafa canhu wuu iskaga noqday markaa wakadaa wuxuu ku kallahay subaxdii saddexaad calaa bani nadiir bilkataa'ib guutooyinkiisii buu nebigu kula kallahay faqaatalahum wuu laayey gawdu ka saara wuu ku bilaabay xataa nazaluu cala aljalaa jeeroo ay ku degeen acala aljalaa macnaha geedi inay guuraan bay ogolaadeen fajalat banu nadiir qoladii reer banu nadiir way guureen waxtamaluu waxay qaateen waa heshiisku siduu ahaaye maa aqalat ilibilu geelu wuxuu ka qaaday min amticatihim alaabtooda awr iyo iyo halba wixii uu qaaday alaabtoodii ay ku saari karayeen bay saareen wa abwaabi buyuutihim iyo guryahooda albaabadiisi albaabadooda iyo wa khashabihaa looxaantii saarnaa oo waxay yidhaahdeen kol haddii la yidhi awr wuxuu idiin qaado bagaashkii waciyaddii wixii markii lasoo dhaafay albaabada inoo rara jiingadda inoo rara looxana inoo rara gurigii markaa hoostaasaa laga fadhataysta waa kaa ilaahay tilmaamaya la yukhribuuna buyuutahum biaydiihim wa aydi lmu'miniin gacmahoodana way ku kharaabiyeen kuwa mu'miniintana sabab bay ugu noqdeenoo waa lagu kharaabiyo dee waa lala dagaalamay fa kaana wuxuu ahaa nakhlu bani nadiir qoladii reer banu nadiir geetimireedkoodii lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama khaasatan nebigaa yeeshay gaar ahaan waxalla wixii halkaa laga helay wuxuu noqday mid ay cabsidaa eg markii uumiga la saaray ee lagu habsaday la isdul taagay iyadoon dagaal bilaabmin bay isdhiibeen marka fay buu noqday sulux iyo heshiis baa lagu helayoo wuxuu noqday wax nebiga u gaara acdaahu llaahu iyaaha ilaahay baa siiyey xoolahaa yuhuuddaa laga helay nebiga wakhasahu bihaa wuu ku gooni yeelay faqaala ilaahay baa wuxu uhi wamaa afaa'a allahu calaa rasuulihi minhu kuwaa ilaahay wixii xoolahaaye uu ka soo reebay famaa awjaftum calayhi kumaydaan weerarin min khayli walaa rikaabin farda iyo awrtoona hala dul tago laakiin dee weerarkii ma bilaabmin yaquulu ilaahay wuxuu leeyay bikayri qitaalin dagaal la-aantii baa lagu helay faacda nebiyu wuxuu siiyey rasuulku akaraha lilmuhaajiriin waxaan intii badnayd muhaajiriintu siiyeyba waqasamahaa baynahum wuu u qaybiyey waqasama minhaa wuxuu ka siiyey lirajulayni min alansaar laba ninoo ansaarta ka mida kaana ahaa daway xaaja way bahnaayeen lam yaqsim uma qaybinin liaxadi min alansaari kayrihina reer ansaareedna cid aan labada ahayn waxba kama siinin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa saas weeye oo waa kaa ilaahay tilmaamay lilfuqaraaءi اlmuhaajiriina aladiina أkhrijuu min diyaarihim وamwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulahu ulaaئika hum saadiquun ansaartu dee nimankii muhaajiriinta soo dhoweeyey baa martigeliyey maalkoodii la qaybsaday iyo beerahooda wuu rasuulku ula hadlay oo wuxuu ihi dee in badan bay walaalihiin dulsaar idinku ahaayeen deeqdanaa ilaahay keenoo cadowgii ayaynu waxaan ka helnay ma iyagaynu dib u dejin ugu samaynaa oo walaalihiinna asaan u qaybiyaa muhaajiriinta ah mise way idin wada qaybsanoo wixii hore wada lahaydeenna way idin wada lahaan oo sidii hore idin isugu jiri kadibna intana way idin qaybsan mise way idinka baxaan oo iyagaan intan ku xooleeya mee iyaga ku xooleeya bay idhaah waa walaalahayo iyaga si annaguna dee sid intayadii horeaanu iska calafsan doonaa waa kaa ilahay yihi wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ka innaga ka midee la yidhaahda intan buuran baa soo dhacdo akoonkii waa buuxaaye miyaa wax lagaaga daraa qaybta mise walaalkaabaad u dayn maya anaabu igu wanaagsan yahi buu odhanaya maya aniga ayaaba faqiir ahaa ee kan uu dharagsanaa laakiin asxaabtu iihaarkaasaa dhaqankoodu ahaa labadaa nin oo aada u baahnaa unbuu nebigu ku daray wabaqiya minhaa waxaa ka soo hadhay sadaqatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga sadaqadiisii markii dambe uu sadaqaystay allatii sadaqadaasoo fii aydii banii faatimata radia allahu canha faatima bintu rasuul caruurteedu sadaqadii ay hayn jireen ee berigii dambe maamuli jireen ilan wuxuu nebigu ka dhintaa waa sadaqa eh intaasaa ka soo hadhay intii kale waa kii bixiyey marka fii khabari bani nadiir baynu ku jirnaa suuratu bani nadiir suuratu lxashr waa taa ka warramaysa markaa ilaa halka u dambaysa ee laga gaadhay yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur maa qadamat waltandur nafsun maa qadamat liqad ilaa halkaa laga gaadhay inta ka horraysa wuxuuna ka warramaysaa un qisadan muna nimankaa yahuudda ah weerarkii ku dhacay maalkoodii sida muslimka lagu qaybinayo iyaga iyo munaafiqiinta heshiiskii ay gelayeen oo kan aynu iminka soo arkaynaya cabsida ku dhacday intaasee aayaadka intaa hore o dham intaasi ka warramaysa marka kolkaad qisaskan aragto oo axaadiidan ayaad fahmaysaa sharaxa tafsiirka iyo aayaadka can ibni cumara anna yahuuda annadiir wa qurayda labadaa qolee yuhuuddaas xaarabuu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigay dagaal u caddaysteen faajlaa rasuulu llahi bani nadiir qoladii reer banu nadiir wuu eriyey nebigu madiine uu ka eriyey waxoodiina wuu kala wareegay dil iyo dacaskoodii oo la qaatay wa aqara quraydata reer bani quraydana wuu daayey wa manna calayhim waa ku galladaystay macnaheedu waxa weeyaan wuu iska badbaadiyey markii ay dee cahdigii iyo ballankii oggolaadeen oo qoladaa hore markuu eriyey kuwan wuu daayey reer bani qurayda eeg reer bani qaynuqaac markii la eriyey labadan waa la daayey reer banu nadiir markii la daynaya la eriyana reer bani quraydaa la daayey markaas qoloba kolka ay ballanka jabiyaan unbaa lagu kacay xataa xaarabad qurayda bacda dalik ilaa ay reer bani quraydana iyaguna dagaalameen oo kuwaa hore dee dagaalkii uxud iyo beder iyo wakhtiyadaasay ayay iyagu wadeen howlgalka noocan ee iyo dhibaataday ku hayeen rasuulka kuwan reer bani quraydana goormay ku biireen sanadii shanaad iyaguna ayay gaaladii soo duushay axsaabti gaashaanbuurti iyaguna wakhtigaasay ku biireen faqatala nebigu waxa uu laayay rijaalahum raggoodii reer bani qurayda waqasama nisaa'ahum waawlaadahum waamwaalahum markaasuu qaybiyey dumarkoodii iyo caruurtoodii iyo xoolahoodii bayna almuslimiina buu u qaybiyey laa bacdahum ilaa bacdahum barhkood mooyaane oo aanu laynin reer bani qurayda laxiquu birasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam xagga nebiga ay u carareen faammanahum waaslamuu nabadgelyuu siiyo way islaameen macnaha way islaameen ugu daa'ideen وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم كلهم يهود المدينة كلهم يهودي مدينة شوكتي أوردن إجلاء بكسمي إجلاء وإري بني قينقاع بري ويقولنا da iyadoo heshiis la kala qortay nabadgelyo la yahay ayaa gabadh muslimadii doontay mid tumaalahoo deegaankaa joogay inay beriga wax ka soo tumato way xijaabnayd way niqaabnayd markaase ilaa niqaabka iska qaad gaal niqaab iyo xijaab unbaa ugu daran ilaa yowmina haada waa kuwa sidii unuga qaylinaya iyaga nicamlayaashoodu niqaabka iska qaad niqaabkayga maxaa idinka galay intii ay hadalaysay baa mid iyo xagga dambe ka marayoo xijaabkeeda xagga hoose iyo dhakadaa saruu isku xidhay dun yaroo xagga hoose unbuu qabtayoo dun yaroo xagga sare unbuu ku xidhay markii ay istaagtay dabcan maradii way laabantayba ila kolkii hore way kadaloobtay ama way fadhiday maradeediiba cerkay tagtoo way laabantoo qaawanaan bay u baxa way qaylisay markaa kolkii ay dee qaawanaan u baxday xaggii dambe faydanaatay markii oo tilay qaylisayna nin muslimiinta ka mid ah oo dee khayre iyo lahaa hinaasihii islaamka ayaa soo cararay oo tumaalkiibuu qoorta u caseeyey kow buu kaga dhigay ninkiina ma baxsanine isagana halkii baa lagu dilay khalaas nin muslimana way dileen gabadhii muslimadda ahaydna saasay u galeen dee col buu kusoo egeeyey nebigoo helifuu u qaaday wahum qoladaasi qowmu cabdillaahi bni salaam cabdillaahi bnu salaam waa asxaabigii weynaa iyaga ka soo islaamay ee caankaa qur-aanku meelo badan ku ammaanay kuwaasi qoladooday ahaayeen wa yahuuda bani xaariatana wuu eriyey wa kulla yahuudiyin kaana bilmadiinatina wuu eriyey baabu maa jaa fii xukmi ardi khaybara nimankii reer khaybar la odhan jiray dhulkoodii bal xukumkeedii baa la sheegayaa iyadana can ibni cumar ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaatala ahla khaybar qoladii reer khaybar oo kuwan kasii dambeeyuu la dagaalamay sanadii toddobaad fakalaba cala annakhli waalard dhulkii iyo beeriibuu ka qabsaday nebigu wa alja-ahum ilaa qasrihim wuxuu u dhibgeliyuu ku kalifay inay galaan qusuurtoodii eeg waa beerihii iyo seerihii ay ooteen iyo guryihiiyo ku dhex yaalla xabaddu markii ay bilaabantay muddo socotay waa la isla kacayoo aqalada ayuu ku ururiyey beerihiina gudaha loo galay fasaalaxuuhu nebiga waxay kula heshiiyeen calaa anna lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu inuu yeeshaa heshiiskii ku dhacay taxun buu gaalku ku la yaqaanaaye intuu hagaagsan iyo miyir ma leh markii sankooda dhiig laga keenay ayay heshiis waxay ogolaadeen inuu nebigu yeesho alsafraaa waalbaydaaa waalxalqa alsafraa lacagta cascas waata dahabka ah waalbaydaa iyo lacagta cadcad ee silfarta ah waalxalqa iyo hubka xallo wixii kaasha iyo hub soo wareejiya walahum iyaguna inay yeeshaan maa xamalat rikaabuhum gaadiidkoodu wuxuu u qaadee bagaasha heshiisku waxa uu ku dhacay si loo daayo calaa anlaa yaktumuu inaanay waxba qarinin walaa yugayibuu shay-an waxna aanay libdhinin alaabta macnaha hubka iyo lacagta iyo wixii inay soo dhiibaan lagu heshiiye waxay qariyaan inaanu jirin fain facaluu falaa dimmata lahum walaa cahda hadday sidaa sameeyaanoo wixii la yidhi soo wareejiye hubkii iyo lacagta ilawa labaday ku dagaalamayaane dadka ugu awood sheeganayaane ay wax qariyaanna cahdi iyo ballantoona ma leh fakhayabuu waxay qariyeen yahuudi ballan lagama helo xabadii oo dul saaran baa waxay qariyeen miskan lixuyay bni akhtab shandad uu ninkaasi ahaa waa safiya bintu xuyay oo markii dambe xaaskii rasuulka noqotay aabbaheed odaygaa xune meesha ka madaxda ahaa shandadu weyn oo uu lahaan jiray ninkaasoo bere hore socday ayaa ay qariyeen miskigu waxa weeyaan waa qarbad yar oo laga saaro naylaha yaryar oo boorso ah lagu ridi lacag aada u badan baa ku jirtay aan idhaahdee xulli dahab badan oo la isku qurxiyo ayaa ku jiray oo u dhigmayay toban kun oo diinaar marka sababta lagu ogaadayna wuxuu ahaa waxay ahayd shandad macruuf oo aroosyada madiina oo dhan baa loo qaadi jiray ciddii aada u xaragoonaysa o dhan ba ama lagu deeq ayuu ugu deeqi jiray ugu faanayaa ama ka kiraynaya xaggaa loo sii wadaya xaggaa loo sii wadaya marka shandadaasi meeshay ku libidhsan tahay way calaamadsantahy shandadaasaa markaa ay qariyeen oo caanba ahaydba waqad kaana qutila qabla khaybar sida dee la ogsoon yahayna sanadii sanadihii hore khaybar ka hor raggii la laayay buu ahaa kaana ixtamalahu macahu yowma bani nadiir shandadan wuu soo qaatay maalintii reer banu nadiir lasoo eriyey maalintii reer banu nadiir la soo eriyeyey ee madiine laga soo eriyey waxaa la ogaa inuu shandadii soo xambaartay xiina ujliyati nadiir markii la soo eriyey fiihi xulliyuhum xallo waxay isku qurxinayeen baa ku jira qaala wuxu uhi faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam lisacya nebigu ninka magacaa la idhaahdo oo yuhuudda kaabaqabiiladoodii ka mid ahaa wuxuu ku yidhi ayna masku xuyay ibna akhtar ninkii odayga ahaa la dilay magacaa la odhan jiray boorsadiisii meeday dahabku ku jiri jiray qaala wuxuu ihi adhabat اlxuruubu wالnafaqaat dee waxaa la tegay dagaaladii iyo biilkii la cunayay adhabatu waxaa la tagtay alxuruubu dagaaladii la galay wanafaqaatu iyo cuncunkii waxna waa la biishaday waxna waa la bililiqaystay buui maxaa taa soo dhigay fawajaduu lmiska markiiba bahashii un baaba dhab la soo siiyey faqatala ibna abilxuqayq ninkaasuu nebigu dilay oo raggii qariyey ka mid ahaayoo madaxdii ah wasabaa nisaa'ahum wadaraariyahum wuxuu nebigu qafaashuu qaatay dumarkoodii iyo carruurtoodii wa araada an yujliyahum qoladii khaybar deganaa wuxuu nebigu doonay iyagana inuu dareeriyo daasada loo garaaco la fogeeyo farsamay keeneenoo ma hore uma fuqaane way warwareegaane faqaaluu waxay dhaheen yaa moxamed moxamedow dacnaa nacmal fii hadi alard iska kaayadaa dhulka aan ku maalgelin deeraha annagaa naqaana biyahoodaan u naqaana raggii ka shaqaysan jiray baanu nahay shaqaale ma haysatid colkaa kaaga habsaamaya halkan aan ka shaqayno beeraha o walana shadru walakum shadru anana aan bar yeelana waxa ka soo baxee midhaha ah idinkuna bar yeesha macnaha beerihii qaata biyihii qaata daarihii qaata laakiin dee aan ka shaqayno oo aan caamiliin noqonno kuwa ku tabca wixii ka soo baxana dee aan qayb quudanna idinkuna qayb qaata maa badaa laka inta arrintaasi ay kuu muuqato ee heshiiska iyagaaba soo dhigayba maa badaa laka inta arrintaa aada garato ee ay kuu muuqato arrintaas hadhow haddaad isku garan weydana waad ka noqon kartaa hadday arrintaasi hadhow kuu muuqan weydana waad ka noqon kartaa wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yucdii mid horta sidii baa laga aqbalay sababtaa nebigu uu qiimeeyey wuxu uhi war beeraha intaa la eg ee aadkaa u faraha badan cid miyaynuu haynaa aqoontooda le oo qodi karaysa oo ku tabcaysa maya shaqaale uma hayno xagga dambaynu ku arki doona ciidankuna waa yaryahy maslaxaddeenun baynu eegaynaa maslaxadda muslimkumaa mar walba siyaasadda shareecada lagu xisaabtamaaye dee dantu waxay noogu jirtaa sidaa ay soo jeediyeen iyana ha ka faa'idaysteen innaguna aan maaragta ka qaadanno idan markaa wixii la odhan jiray mukhaabara iyo musaaqaa waxaynu ku soo marnay kitaabka beecee qaybtii mukhaabarada ma noqonaysa laakiin qaybtii musaaqaadkay noqonaysa oo in uu qof caamilaho shaqaale ahi ka shaqeeyo cinabka iyo nakhiisha kadibna wixii ka soo baxa maaliga iyo maaligii beerta lahaa iyo isagu ay kala qaybsadaan taasi way bannaanayd laakiin saraca mukhaabarada lagu samaynaya may bannaanayn wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa yucdii mid siiya kula mra'atin min nisaa'ihi oori kastoo dumarkiisa ka mid a hamaaniina wasqan min tamrin sideed awr sideetan awr hamaaniina wasqan sideetan awr oo timira wa cishriina wasqan min shaciir iyo labaatan awr ratirar macnaa awr muggii oo iyaguna heeda marka intaasay gabadh waliba qaadan jirtayoo isku daalacnaasilanaysaa waxna kaash ka dhiganaysaa waxna wax la cuno biil baa looga dhigayaa waa wixii dee cadowga laga helay wey ayaa dadkii muslimiinta ka dhargeen can cabdillaahi bni cumara ana cumara qaala cumar bnu khadaab wuxu uhi ayuha nnaas dadow ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslm rasuulku kaana wuxuu ahaa caamala yahuuda khaybara yahuuddii khaybar laga xoreeye laga qaybsaday laga qabsaday caamiliin buu ka dhigo uu howlgeliyey calaa annaa anagu calaa shardiya annaa inagu haddaynu muslimiinta nahay nukhrijuhum idaa shi'na inaynu erino weliba markaynu doonno faman kaana lahu qofka uu u sugnaaday maalun xoolo qofkii khaybar xoolo ku lahaa falyalxaq bihi imikaba ha u tago fa innii mukhrijun yahuuda anigu yahuud waan erayaa saacaddan fa akhrajahum wuu eriyeyba dee nimankii heshiisku wuxuu ahaa maa badaa laka bay yidhahdeen maa badaa laka lana ashadru walakum ushadru maa badaa laka aynu kala qaybsanno inta taa ogoshihiin waana diili kartaan ayaa heshiiska ku qornaa oo marka doontaan waa ka bixi kartaan dee markaanu doonaanu idin eryeynaa buu heshiisku ahaaye yuhuuddii nebigu wuxuu tamaniyuu doonay oo xagga dambe aynu ku arki doonaa akhriju lyahuuda min jaziirati alcarab carabtu intaa ay degaanee shibha aljaziira alcarabiya la yahuudda ka saara cumartii isagoo dabiqaya wuxu uhi wa nimankii waan eryayaa beerahay inoo maamuli jireenay inooga shaqayn jireen nin walooba wixii aad ku lahayd intii caama iyo intii khaas waxaadii u xaadir waan masdaafurinayaa sidii buu ku dareeriya marka warkoodu ardu khaybar sidaasuu ahaa marka kolley masaa'il khilaafiya way riwaayaadkuwa kala duwan daraaddeed khaybar iyo maka ma waxaa lagu qabsaday sulxi mise canwa iyo xoog mid walibana axkaamtiisuu yeelanaya marka riwaayaadkii baa yaro kala baydhbaydho saa daraaddeed baa fuqahadu ay isugu khilaafeen waxayse u badan tahay inay sulxi ahayd wallahu aclam